bilowgii cutubka lixaad waxayna noqotay markii ay bilaabatay in dadku ku bataan dhulka oo ay gabdho u dhashaan in wiilashii ilaah arkeen gabdhihii dadku inay wanaagsan yihiin oo ay guursadeen in alle intay doorteen oo dhan rabbiguna wuxuu yidhi ruuxaygu lama sii dagaalami doono dadka weligiis maxaa yeelay isagu waa jid laakiinse cimrigiisu wuxuu noqon doonaa boqol iyo labaatan sannadood waagaas waxaa dhulka joogay dad waaweyn oo xoog badan taas ka dibna kolkii wiilashii ilaah u yimaadeen gabdhihii dadka oo ay carruur u dhaleen isla kuwaas waxay ahaayeen nimankii xoogga badnaa oo waagii hore ahaa raggii caanka ahaa rabbiguna wuxuu arkay in dadka sharkiisu ku badan yahay dhulka iyo in mala kasta oo fikradda qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba rabbiguna wuxuu ka qoomambooday abuuriddii uu dadka ku abuuray dhulka wuuna calool xumaaday oo rabbigu wuxuu yidhi waxaan dhulka ka baabi'in doonaa dadkii aan abuuray dadka iyo weliba dugaagga iyo waxa gurguurta iyo haadda hawada maxaa yeelay waan ka qoomamooday samayntii aan sameeyey iyaga laakiin rabbigu nuux raalli buu ka ahaa kuwanu waa farcankii nuux nuux wuxuu ahaa nin xaq ah oo ku eedla farcankiisii nuuxna ilaah buu la socon jiray oo nuux wuxuu dhalay saddex wiil oo ahaa sheem iyo xaam iyo yaafeed dhulkuna wuu kharribnaa ilaa hortiisa dhulkana dulmi baa ka buuxsamay ilaahna wuxuu arkay dhulka oo bal eeg wuu qarribnaa waayo intii jidh lahayd oo dhammu jidkooday ku kharribeen dhulka oo ilaah wuxuu nuux ku yidhi intii jidh leh oo dhan dhammaadkoodii aan dhammayn lahaa ayaa gaadhay waayo dhulkii waxaa ka buuxsamay dulmi iyaga ka yimi oo bal eeg iyagaan dhulka la baabi'in doonaa dooni ka samayso qoryo gofer ah qowladana ka dhex samee doonida daamurna ka mari dusha iyo hoostaba waa inaad sida tan u samaysid iyada doonida dherarkeeda waxaad ka dhigtaa saddex boqol oo dhudhun ballaadhkeedana waxaad ka dhigtaa konton dhudhun sarajooggeedana waxaad ka dhigtaa soddon dhudhun waa inaad dariishadina u samaysid doonida oo waxaad ku dhammaysaa in dhudhun ah ilaa xaggeeda sare albaabka dooniduna dhinaca ka samee dabaqadda hoose iyo tu labaad iyo tu saddexaadna u samee iyada oo bal eeg anigu daad biyo ah waan ku soo dayn dhulka inaan baabbi'iyo inta jidh kale oo dhan oo neefta noloshu ku jirto inta samada ka hoosaysa wax kasta oo dhulka joogaaba way dhiman doonaan laakiin axdigayga adigan kula dhigan doonaa oo doonidaad soo geli doontaan adiga iyo wiilashaada iyo naagtaada iyo naagaha wiilashaada ee kula jiraba oo wax kasta oo nool oo jidh leh waa inaad cayn walba laba ka soo gelisaa doonida si ay kuula sii noolaadaan waana inay ahaadaan lab iyo dhiddig haadda caynkooda iyo xoolaha caynkooda iyo wax kasta oo dhulka gurguurta caynkooda cayn walba laba ka mid ahi ha kuu soo galeen si ay u sii noolaadaan cuntada la cuno oo dhanna qaado oo kulligeed ururso oo waxay idiin noqon doontaa cunto adiga iyo iyaguba sidaasuu nuux sameeyey wax kasta sidii ilaah ugu amray buu u sameeyey